أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah faahfaahinna dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay magaalada muqdisho ka barakacisay in ka badan ismilyan ruux oo shacab ah xoog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqeyn ka dhacday qeyba ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiintu nasaamiga ee baay iyo waxgaradka beesha garre ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu maamuusay arday dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada boordhaxulle ee wilasaamiga ee bakool ardayda madrasada muscab bin cumeer ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilasaamiga ee shabeellada hoose عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbacaa taariikhna ay ku beegan tahay lixda bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan isdeed hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ilaa iyo laba qarax ayay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda sanokey ee degmada hodan waxayna la egteen fadhiisin ay maleeshiyaadka murtadiinta kaga sugayeen xaafadaasi waxaana jirta khasaaro murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka degmada daynin ee isla magaalada muqdisho howlgal laba qaraxa iyo waxay mujaahidiintu la beegsadeen murtadiinta waxayna qaraxyadaasi ku dhintay sideed askari murtadiin ah waxaana ku dhaawacantay toban kale dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley iyo deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay magaalada muqdisho ka barakeysay in ka badan nus milyan ruux oo shacab ah tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen saadiq muumin shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo ay ugu horeeyaan shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ayay uga hadleen xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka waxay si isku mid ah xubnahan siyaasiyiinta ah u sheegeen in dhulboobka ka socda magaalada caasimadda ah uu si weyn u saameeyey dadka shacabka ah ee ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda murtad xasan cali kheyre ayaa sheegay in boobka iyo barakaca kooxda riddada ay ka wado oo magaalada muqdisho ay sababtay barakaca shan boqol oo kun oo qoys kuwaas oo hadda xaalado adag ku wajahaya magaalada muqdisho iyo bannaankeeda wuxuu sidoo kale tilmaamay in kooxda riddada ee uu hoggaanka u hayo murtad gurguurta ay dalka u horseedeen dhaqaale la'aan qarkana loo saaran yahay macluul sida uu sheegayo murtad xasan cali kheyre dhulboobku waa xarka goostay waa xayndaab furtay waa xuduud dhaafay hadda waxaa socdaa dhulboob keliya ma aha waa xaalufin boob keliya ma aha waa burcad dhuleednimo waxaa hadda socda waxay su-aal gelinayaan bulsho noocee ah ayaan nahay dowladdu xuduudaheenna kama shaqaysee dadka xuduudaha degan bay ku weerartaa ciidanka dowladda federaalka dadkay ku dhibaataysaa dhulkii magaalada muqdisho ku yaallay oo lagu aaminay oo loo dhaariyey ay kitaabka gacanta u saareen oo madaxweynaha madaxweleedkiisu dhammaaday uu kitaabka gacanta u saaray isaga iyo xulufadiisaa iibsaday si sharci darra ah iyagaa boobay oo dadkii dhulka ka boobay waxaa markaa mucjiso ah iskuul maanay reebin oo isbitaal maanay reebin oo xero ciidan maanay reebin oo meel ummaddu isugu timaado maanay reebin oo askarta meeshii ku gaardi jireen iskool biliisiya bannaankeeda ahayd maanay reebin oo hal meel oo ummadda loogu shaqeeyo maanay reebin iyadoo hay-ado badan oo dowladda u shaqayn lahaa ay guryo ijaara ku jiraan subaxi markay shaqo yimaadaan marka waxay ka sheeg ka sheekeynayaan xaggeebaa maanta la boobaa yaa noo soo arkay dhul madaxweynaha madaxweleedkiisu dhammaaday iyo inta la shaqaysa intii ay joogeen xukunka magaalada muqdisho waxay ka barakiciyeen shan boqol oo kun oo qof waa nus milyan shan boqoloo kun oo qof oo carruurtaas aanay iskuul lahayn oo carruurtaas aanay isbitaal lahayn oo dadkii magaalada deganaa oo adeegyada bixinayay oo shaqaynayay ay shaqo la-aan yihiin kuwa raba inay magaalada muqdisho usoo shaqo tagaanna inay labaatan soddon kilomitr bannaankooda kasoo shaqo tagayaan waa qayb ka mida dhaqaale xumada dalkan soo wajahday sida loola dhaqmay bulshada soomaaliyeed dadkaas la barakiciyey oo shanta boqol oo kun oo qof ah qaarkood hadda gaajiyay wajahayaan abaarta dalkan hadda ka jirta oo ay sababeen xaalufinta iyo dhulboobka iyo dhaqaalo darrada kutumashada sharciga wuxuu dalku qarka u saaran yahay macluul cusub inay ka dilaacdo ilaahay ummadda ha ka badbaadiya hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad looga hadal hayay dhulboob cusub oo madaxa kooxda riddada ka bilaabi karo dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka shahaadala dirirka ah ee galmudug kadib markii uu gurguurta halkaasi ka sheegay hadal u muuqda dame ciise dhulboobka jasaaka allaahu kheyran walaalka saadaq xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqeyn ka dhacday qeyba ka mid ah gobolka waqooyi bariya dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen murwaan moxamed wararka ka imaanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in weerar xagga carkaha lagu qaaday qaar ka mid ah xooga hubeysan ee weerarada ka geysta gudaha badda ilowareedyo ayaa sheegaya in shalay gelibkii dambe diyaarad doroon ah ay dhowr gantaal ku beegsatay doonayay la socdeen ilaa afar ruux xilli ay doonayeen inay saad u geeyaan dagaalyahano kale oo dul saaran markab u qofaalan kooxahaasi jugta qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay xeebaha deegaanka garmaal ee gobolka nugaal kuwaas oo ka dhashay gantaalada ay tuurayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wararka ayaa intaas ku daraya inay geeriyoodeen dhammaan raggii la socday doonta ee kasii jeeday markabka iswaada ee tan iyo bilowgii sanadkan u qafaalan kooxaha burcadbadeeda loogu yeedho dhallinyarada la dilay oo tiradoodu gaaraysay afar ruux ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ragga hubeysan ee maalmo ka hor qafaal ku qabsaday markab shixnado militari iyo qalab dhismo u siday dowladda turkiga ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda duqeyntan balse waxaa la tuusan yahay in diyaaradaha turkiga ay weerarkan geysteen maadaama mid ka mid ah maraakiibta u qafaalan kooxahan laga leeyahay waddanka turkiga wuxuuna gacanta kooxahan galay xilli uu kusii jeeday dekedda muqdisho jasaaka allaahu kheyran walaalka murwaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiintu ilasaamiga ee baayo waxgaradka beesha garre ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin aw eman wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka iyo hormuudka beesha garre ee degta wilaayadan kulanka oo ka dhacay deegaanka burgud oo hoosimaada degmada buulafullay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga ee degmada buulafullay iyo culimo iyadoo diiradda lagu saaray arrimo la xidhiira xaaladda bulshada wadatashiyo iyo xidhiirka u dhexeeya beeshan iyo wilaayada kulanka ayaa sidoo kale waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo muddo saddex maalin waxgaradka iyo hormuudka beesha garre ay ku qaadanayeen duruus kala duwan oo qayim ah taasoo ay waxweyn ka faa'iideen intii kulanka socday waxaa la xaliyey madmadow ka dhex jiray beesha garre iyagoo ugu dambeenna midnimo ku ballamay gebagabadii kulanka beesha garre ayaa soo saartay bayaan ay ku muujinayso mowqifkeeda ku aadan ilaalinta diinta islaamka iyo garab istaagga mujaahidiinta iyadoo xustay inay diyaar u tahay in naf iyo maal ay ku bixiso difaaca shareecada islaamka lambarka koowaad in aan dardar gelino ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaciddeeda soo diyaar uma tihiin qodobkaas lambar labo waxaan ballanqaadaynaa garab istaagidda mujaahidiinta naf iyo maal hiil iyo hoo dheh iyo dhiib intaba haddaba intaas waxaan caddaynaynaa in aan diyaar u nahay haddii aynu nahay beelweynta garre qodobka saddexaad oo bayaanka ay soo saareen odayaasha ka mid ah waxaan caddaynaynaa in aan beri ka nahay gaalada iyo murtadiinta oo shareecada islaamka duulaanka ku ah dhankeenana islaamka aan looga soo dhici doonin qodobka afaraad waxaan ku caddaynaynaa bayaankan ka soo baxay beesha garre in la xalliyey madmadowgii beesha ka dhex jiray laguna heshiiyey in si midaysan loo bixiyo diyooyinka beesha lagu leeyahay qodobka shanaad waxaan ku heshiinay in beesha ay xoojiso dacwada iyo waxbarashada ayna furato goobo waxbarasho annagoo isku raacnay horumarinta deegaanada ay degto beesha insha allah qodobka lixaad waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa inta ku abtirsata beesha garre lana shaqaysa cadowga gaalada ah in allah ay uga toobad keenaan kana soo baxaan safka cadowga gaalada ah annagana waxaan diyaar u nahay soo dhowayntooda ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa talooyin dhaxalgala ka jeediyey kulanka ka dhacay deegaanka burgod muslimiintan waxaan ugu baaqay hiil hoona diyaar ugu nahay walaayadda islaamka inaan annaka diyaar u nahay hiil iyo hoo iyo dhex iyo iyo dhow iyo dhibba inaan diyaar ula nahay oo garabkeeda aan taagnahay horeyna waan ugu bixinay haddana inaan ku bixin doonno oo waxaa waaye hiil iyo hooba waxaan hayna inaan la garab taagannahay haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan u caddaynayaa in laga cabsan doonin gaalo haddii hal qofood muslimiinta ka soo hareen gaalo inay naga guulaysata lagama sugaayo ilaa kitaabka ilaahayna waa lagu sheegay annakana waa ku raad taagannahay haddana guul naga qaadi doonta wax kasta haddii sheegta ma naga qaadi doonta muslimiiney inaad gaalada aad ka qoomamaysaan gaalada aad nacdaan sababtaad u naciseen gaal wehelnoo ma aha maxay galabsadeen maatidan hadda lagu dhameeyey ee farsooley lagu dhameeyey maxay galabsadeen guryaashooda maxaa loo gubi maxaa loo dhameeyey maxaa beerahooda baabuurta loo marsinaa waxaa loo marsinaa cadow waaye gaal waaye waxaa kula diriraa islaamnimada kula diriraa maahan shabaabaa o leeyahay saasaa leeyahay maaha gaalka musluun ah os leeyahay ninkii muslim ahow oo meel kastoo joogto waa arkaysiin gaalada nimanka ku dhex jira qaabka loo galayo waa arkaysiin islaamka oo markii la soo bandhiga sida la yeelayo waa arkaysiin kan hadda soomaaliya joogana waxaa laga rabaa in noocaas loola dhaqmo muslimiintana waa diiday waxaas ma ogolaan doono annaka gaal inuu u madax hoorina ma yeelayni gaalka u mada hoorina gaalka u mada hoorina cadaab iyo waxaas iyo jabaska dheefi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo
ugu dambeyn sheekhul waalid almujaahid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ahaa culimmadii madasha ka hadashay waxa uu sheekha kula taliyey beesha garre inay adkeeyaan bayaanka ay soo saareen kulankan maanta beesha garre beelweynta garre loo qabtayna waa qayb ka mid ah ahdaaftaas weyn ay xarakadu leedahay qabaa'ilkao dhan walaayaadka ay ku jiraanna sidaasaa loogu qabanayaa wax badanna waa la soo qabtay walaaltinimada in la xoojiyo cadowgoodana hal uu ahaado iyaguna walaale inay yihiin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah koollada iyo xarigga iyo dunta isku xiraysa bulshadanna waa caqiidada waana midda xoogga lagu saaray hadda dowladan oo ah alcaqiidatu awalan alwalaa walbaraa soo ma jeedid loomana kala harin rag iyo dumar nashaadaadka leyliga ha noqdo maxaan ku idhahdaa asiladu dadku ay weydiinayaan ha noqdeen kasoo qaybgalka dowladdu intay socotay bulshadu ay kasoo qaybgasho ha noqdeen xataa ilaa iyo habeenkii baa laisku gaaray wakhti dambe oo bulshadu aynan nashaadka iyo wanaagga ay u hayaan soo ma jeedid taariikh waxa weeyaan iftiimaysa ayay leeyihiin beesha garre warkaasay waxay reen diinku annagoo nool diinka ma nuqsaamahayo Bee- beelaha kale oo ku nool wilaayaadka iyo soomaali dal iyo dibad meelay joogaanna waxaa ugu sugan kudayasho ayaa ugu sugan beesha garre wajazaakum allahu khayran ugu dambeyn maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka beesha garre ayaa ku ballamay dhaqangelinta qodobada iyo dhexalgalka ahaa ee kulanka ka soo baxay waxaana uu qayb ka yahay kulankan kulamo wilaayada guud ahaan ay la yeelanayso qabaa'ilka dega degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan jasaaka allaahu khayran walaalka abu aman munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada boordhaxulle wilasaamiga ee bakool walaalkeen cabdiqani maxamed oo rabxintaasi inoo eegaya يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه xafladan oo lagu maamuusayey labaatan arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka kana qalanjabisay madarasada umulqura ee deegaanka buurdhuxunle ayaa dhowaan lagu qabtay gudaha madarasada waxaana ka qayb galay culimaauddiin indheergaradka magaalada iyo waalidiin ugu horeyn waxaa madasha kelimadan ka jeediyey sheekh maxamed garaar tan kale may wahe kitaabkasi ilaahay subxaana watacaala may kashubay qur-aankasi waana ka khatami haddana may dhahlisay ummata nabiga calayhi salaatu wasalaam ummado markan ma inshal batay qofka diintiina qaadadi waajibaadki walkuta tabaw wal ilaahay ku reebi walkumada kadhadhiyaw oo naftiis dulmiyaw ko'eh qodho dhaxaadsaday waajibaadkana gudaday weli ilaahay ku reebina ku heray khayraad iyo sunno badan hanuunka darsan usiina dhadhaxaadeena koow koona may wahe waajibaadkii gudad weli ilaahay reebi ku heri weliba weli ilaahay reebi may ka daray weli igna nagnaada ka dari marka yoona ku tabiile meelba ha kugu dhadhawaadaw karaahiib bahaadeena khilaaful owle bahaadeena isku ku tabi markan ku dheeradi weli ilaahay waajibi iyo weli sunnaha iyo weli mubaaxaadeena ilaahay diintiisa ka kor weelay koranka qaadi marka كاسين إلهي ميك مقعاوي سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ألما يري ذلك هو الفضل الكبير داقدي إلهي إنك وين تاسو مركه sidoo kale ardaydii xafladda maamuuska loo sameeyey ayaa bandhig cilmiyeed kooban madasha ka sameeyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا فكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكلهم بينمو أدغموا ماء غنة وفي الواو واليادونها خالف تلا وكلهم بينمو أدغموا ماء غنة وفي الواو واليادونها خالف تلا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مروة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل waxaa dhankooda madasha ka hadlay ugaas buraale iyo manaaqyaan yurey oo ka mid ahaa waxgaradkii xafladda lagu martiqaaday waalidiinta owlaaddan dhashay baan rabaa wax yaroo dardaaran inaan u sheego waalidiinta owlaaddan dhashay meel fiican bay soo gaadheen meel kasii fiicanna way dhiman tahay dharkayaan la dhigan cunugayga waa qalin jebiyey qur-aankii buu dhammeeyey bandhig buu istaagay si fiican buu wax u dareeriyey waan ku qanacsanayaan la dhin cilmiga hadda unbuu kow yahay si toos ah loo labisto marada xogga ha lagu xidho owlaadda hadda unbay baraarugeeno waxbarasho way dhiman tahay waxbarashaha loogu dadaalo inta ay yar yar yihiin gacanteena ku jiraan tarbiyadoodii waxbarashadooda ha la adkeeyo waalidiina intaas aynoo ballan ah dadka wax la bare ee yaryarka ah ee wiilal iyo gabdhaba leh maanta hortaannada fadhiya wax lagu farxo qof muslina uu ku farxo mu'min ku farxo muslimiintu ku farxaan baadna tusteene ilaahay ha idiin ziyaadiyo nicmadan ilaahayna sii walaalayaal ilaahay nimanaysa nimadan ilaahay inka shukriyooba falaase may arago hayne maalin kasta iyaal yar yar oo arday eh oo qur-aanka ilaahay dhammaayeen qur-aankii akriyaayan qulumtisii oonayto qur-aankaas bandhikaayan maalin kasta arago hayn ilmo ka darsadeen arago hay walqulubta eedan jiljilaaw maana ilaahay may warsadaan nicmadan ilaahay susinin taamuelo ilaahay nin ku dhumin unintaada ka shukriya ilaahay ka shukriya ilaahay indhani weel makala maqdagaare maamulka manaha wilaayadan hatar roogna wilaayatul bakool ee makaatibtii shaldugu maylana intii horumar aysan suubideen miisaanka akri ilaahay siinka kab gabagabadii waxaa xafladda ka hadlay mid ka mid a waalidiintii ubadkooda dhammeeyey qur-aanka kariimka wuxuuna bacdallaahi u mahadceliyey macalinka madarasada runtii iyad iyadan farasagna faradlaan kooba korne farasagna ilaahi subxaana wataala mahad eliyaan mahadlaan kooba korne mahad eliyaan tan lamaad maa mahad eliyaane maalimiintii juhdiga ka biidi ardayd oo yoodo walban kasaan walban shalowgayn unanta sheegni hatana geeka mayba wabawartumee farta qur-aan kariim san dareeriyahayaan juhdigiyo ka biyan abaalkii maybuwa jinno waleena may kala maad ilaana waalidiintii naftiyo oo yoona ardayda garab surinayti antaas juudiya ka biidi yoona han dhaboodan abaar laang mari jiila laang mari aaran laang mari walbaan laang mari waa meerna yoona may buwa umaad ilaan antaas juudi iha biyaan ardayda madarasada umulqura ee deegaanka burdhuxunle ma ahayn keliya kuwa bartay qur-aanka kariimka waxaase xusid mudan in ardaydu ay dusha ka xifdiyeen qaar ka mid ah kutubta tajwiidka iyo mutuunta kale ee sharciga sida siirada caqiidada iyo adkaarta jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani ardayda madrasada muscab ibnu cumeer ayaa sameeyey bandhig cilmiyeedkii dib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya sahmiga ee shabeelada hoose walaalkiin cuhmaan axmed dhuwo ayaa warbixintaasi ku cibaadeysanaya deegaanka dacaaraha oo hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa lagu qabtay bandhig ay sameeyeen ardayda madarasada muscab ibnu cumeer oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa bandhigah ayaa lagu soo bandhigay aqoon iyo waxyaabihii ay ardaydu muddada dheer baranayeen iyadoona ardaydu ay soo bandhigeen qaybo kala duwan oo la xidhiira barashada qur-aanka kariimka iyo culuum kale oo lagu baray madarasada قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهو حبل الله المتين قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم فتمسكوا به فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعدي أبدا ورواه الترمذي وهو الذكر الحكيم قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وهو صراط مستقيم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولقد حقيقة أرسلنا واندرني موسى بالله موسى بآياتنا عيدهن يان لدرني وسلطان قر مبين عد إلى فرعون فرعون يان ودرني وهامان هامان وقارون قارون فقالوا وحي راذن ساحر سحر ولو كذاب بين على ما هو التوحيد
التوحيد وإفراد الله بعباده ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد سؤال ما أعظم ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك هل يجب طلب العلم أم لا؟
جواب نعم مسلمين واحدين والبغوش وادم من جهاد فلايد تلك الرد اللواء معي جنة ويرحل حين الله قد نفوس الدفاع
لماذا خلقنا الله؟ جواب خلقنا الله لنعبده سؤال ما الدليل؟
جواب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فروض الوضوء ستة سؤال وما هي؟
جواب الأول النية الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين إلى المرفقين الرابع مسح الرأس الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين السادس الترتيب كما ذكرت ما نسبه محمد صلى الله عليه وسلم نسبه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرد فالأول رضاه قبله فيه للعقل ست رتبا فتعرف فيه dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed jamaal oo ku ammaanay ardayda dadaalka ay ku bixiyeen barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale walaalayaal runtii waa arday ku dayasho mudan weeyaan fagaarahan yacnii maaragtay bulshada muslimiinta isugu timid rag iyo haween waxaan leenahay carruurtayada aan ugu dayano oo carruurtan madarasadatan maanta bandhiga ay sameeyeen aan ku dayano aan ugu dayana khayrka maxaa yeelay walaalkaagii khayrka kaaga hormaray oo runtii aad aragtay waa lagu daydaa xumaanta le iskuma daydee khayrka iyo wanaagga la isugu daydaa khayr fara badan bay soo bandhigeen wax badanoo runtii tawxiid uga horreeyo oo haddee waxaa weeye runtii ummadda la farayo shirkigana iyo macnii ummadda looga digayo ayay soo bandhigeen ardadatan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda
mulaayadii aas-aastay macadkan qiimaha badanneh ee aad u sharafta badanneh ee aad iyo aad loogu dadaalay waxbarashadiisa ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii sidaan ardadan qiimaha badanneh ee sharafta badanneh sidaan ugu soo dadaalay oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan u soo xifdisiiyey haddii ay qur'aan tahay iyo haddii ay tafsiir tahay iyo haddii ay fiqhi tahay iyo haddii ay xadiid tahay iyo hadday siiro tahay iyo hadday fiqhi tahay aad iyo aad ugu soo dadaalay ayaanu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala gabagabadii waxaa abaalmarino la siiyey qaar ka mid ah ardayda kuwaas oo soo bandhigay aqoon heer sare ah oo ay ku barteen madarasada muscab ibnu cumeer oo ka mid ah madaariista ka furan deegaankaasi jazaaka allahu khayran walaalka cuhmaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaanuu suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala hadii ka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum